بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب wuxuu baabu yahay man adraka qofkii soo haleela ragcatan hal ragco oo min alcasri casirka ka mid a qabla alguruubi intaysan qoraxda dhicin ka hor intaysan qoraxda dhicin ka hor qofkii soo haleela ragca casirka ka mid a faqad adraka alcasra waa qof salaadii casir soo haleelay oo salaadii soo gaaray xadadanaa abu nucaym alfadl ibnu dukayn qaala xadaanaa shaybaan shaybaan waa shaybaan ibn cabdiraxmaan abu mucaawiya annaxwi annaxwi waa nisba ilaa naxwa baطnun min alasdi baطnun min alasdi qabiilka la yidhaha asd laf ka mid a ayaa waxaa la yidhahdaa naxwa marka annaxwi ma aha nisba ilaa cilmi naxw laakiin waa nisba ilaa qabiila can yaxya ibni abi kaiir can abi salama ibni cabdiraxmaan waa mukhtalafun fi ismihi can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllah sala allahu calayhi wasalam idaa adraka axadukum axadkiin hadduu soo haleelo sajdatan min salaati alcasri axadkiin hadduu ha soo haleelo sajdatan sajdatan bimacnaa waa ragcatan almuraad bisajda waa alragca birukuuciha wa sujuudiha waa ragcada oo sujuuddeeda iyo rukuucdeeda wadata ayaa raca ayaa sajdada laga wadaa idaa adraka hadduu soo haleelo sajdatan ragca hadduu soo haleelo min salaati subxi salaada subax ka mida qabla an tadluca ashamsu intaysan qoraxda soo bixin ka hor falyutima salaatah salaadiisa ha dhammaystiro salaadiisa ha dhammaystiro nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay axadkiin hadduu hal ragca soo haleelo oo salaada casar ka mid a qabla an taqruba ashamsu intaysan qoraxda dhicin ka hor falyutima salaatahu salaadiisa ha dhammaystiro waidaa adraka sajdatan haddii uu soo haleelo ragco min salaati subxi ka mid a qabla an taluca ashamsu intaysan qoraxdu soo bixin falyutima salaatahu salaadiisa dhammaystiro waa salaat lcasri salaat lfajri labadaba maxaa laga wadaa qabla an taqriba shams iyo qabla an tadluca shams xadiidka macnihiisu waxa weeye waktigii salaadoo gabaabsi maraya oo sii dhammaanaya salaada casr waktigooda sii gebagaboomaya hadduu qofka salaada casar galo salaada casar waktigeedii intii ka harsanayd hadduu hal ragca ku tukado ee asagoo weli salaaddii ku jira wakhtigii salaadda uu baxo salaadii casir marka maalan maqribku soo galo ama qoraxdu ay soo baxdo falyutima salaatahu salaaddiisa ha dhammaystirto maxaa yeeley maadaama uu wakhtiga ka soo haleelay qadar ku filan ragca ou ragcadaasna uu ku tukaday qofkii hal ragca wakhtiga ka soo haleela faqad adraka salaa waa qof salaaddii soo haleelay marka axadkiin hadduu soo haleelo hal ragco oo salaada casar ka mid a qabla an taqriba shams intaysan qoraxda dhicin ka hor ayuu hal ragca soo haleelay hal ragca markuu tukaday wakhtigii casarka waa dhammaaday qoraxdii waa dhacday maqribaa laga helay soo maaha qofkaani ma waxaan leenahay salaada uu tukanaayo waa qadaa mase waxaa la leeyahay waa adaa adaa iyo qadaa waa kala duwan yihiin aladaa waa salaadii wakhtigeedii la guto alqadaana waa salaaddii wakhtigeedii baxay oo lasoo qallaynayo waa lasoo qallaya la yidhaha soo maaha qofkan salaaddii soo qallaynaya macnaheedu waa maxay wakhtigeedaa baxay qofkii hal ragca soo haleela hal ragcu soo haleela macnaheedu ma ahan imaamku ku jira uu soo haleelay maaha hadda laga hadli maayo salaatu ljamaaca laakiin wakhtigu wuxuu ka soo haleelay qadar hal ragca uu ku tukan karo markuu halkii ragca tukaday ou ragcadii labaad u istaagay wakhtigii casirka waa baxay ilan awalba gabagabow ka soo gaaray maqribaa soo galay meeqa ragca u dhiman marka maqribka soo galaayo hadduu casir tukanayo saddex ragca u dhiman hadduu fajar tukanayona meeqaa u dhiman hal ragca u dhiman ragcadaasi maxay gashay wakhtigii salaadda wakhti aan ahaynay gashay saddexdaa ragca casirkana waxay galeen wakhtigiis casirka wakhti aan ahayn maqribkiiyaa kusoo galay qofkaani ma waxaa la leeyahay salaadaas uu tukanayo waa miduu soo qallaynayo oo wakhtigii casirkii fajarku waa dhaafay mase waxaa la leeyahay qofkani soo qallay maayee wakhtigiisii ayuu tukaday salaadda maadaama uu ragco soo gaaray salaaddii waa soo gaaray wakhtigeedii xadiidkan nebigu wuxuu leeyahay falyutima salaatahu salaaddiisa ha dhammaystiro laakiin ahlulcilmigu waxay yidhaahdeen falyutima salaatahu kuma cadda inay qadaa tahay ama addaa ay tahay lafdigan labada midkay tahay kuma cadda ma salaaddii ayuu gudanayaa wakhtigeedii oo ha dhammaystirta sidaas miyuu nebigu ka wadaa wakhtigii waa soo gaaray marba hadduu ragco ku soo gaaraye salaaddii ha tukado adaa'an miyuu ula jeedaa mase wuxuu ka wadaa salaadda ha tukado qadaa'an arrintaasi xadiidkan kuma cadda yacni lafdigan kuma cadda laakiin riwaayad kale ku caddaha oo nebigu leeyahy calayh isalaatu wasalaam faqad adraka asalaa salaaddii buu soo haleen man idaa adraka axadukum sajdata min salaati alcasri qabla an taqruba ashams faqad adraka asalaa salaaddii waa soo haleelay bedelka falyutima wuxuu yidhi faqad adraka riwaayaddaas waxa ku cad inay adaa tahay oysan qadaa ahayn riwaayaddaa waxaa ku cad qofkaasi inay salaaddii gutay wakhtigeedii laakiin aan la dhahaynin waa qof soo qallaynaya marba hadduu wakhtigii ragco ka gaaro inta kale waxaa la raacinayaa ragcadaasaa la raacinayaa wakhtigeeda uu tukaday qofkaasna waxaa la leeyahay salaaddii casar ayuu tukaday adaa'an laa qadaa'an qado maaha riwaayaddaanay ku cadda ee dhahaysa faqad adraka salaa قال xدثنا cبدالعزيز بن cبدالله الأwيسي قال xدثني إبراهيم بن سعد عن بن شهاaب عن سالم بن cبداللahi عن أبيه cبداللahi بن cمر أنه أخبره wuxuu u sheegay أنhu سمca رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم يقuuل wuxuu mqلay نبga عليه الصلاaة وaسلام xاal uu leeyahay إنmaa بقاؤكم باaqinimadiinu waxa way فيma سلفa ay بالنisبة markii loo fiiriyo فيma سلفa ay ilaa maa salafa wixii tegay qablakum adiga hortiin oo min alumami ummadaha markii loo eego baaqinimadiinu waxaa waye kamaa bayna salaati alcasri salaada casar inta u dhaxaysa ilaa quruubi shamsi ilaa qoraxdu ay ka dhacdo uutiya ahlu towraati towraa ahlu towraat waxaa la siiye towraadka waa reer bani israa'iil waa yahuudda waxaa la siiye towraadkii facamiluu way ku camal faleen xataa ida intasafa annahaaru ilaa maalinkii kale bar uu gaaray cajazuu way caajizeen inay sii wadaan camalkii fa ucطuu waxaa la siiyey qiraatan qiraatan hal hal qiraad ayaa la siiyey qiraadku dabcan waa lacago zamankaa la isticmaali jiray qadarkooda uma uutiina alqur'aana kadibna qur'aanka uma uutiya ahlu linjiili linjiil kadibna ahlulinjiil ayaa injiilkii la siiyey waa annasaara facamiluu way ku camalfaleen ilaa salaati alcasri ilaa salaada casr laga gaaro duhurkii ilaa casirkii ayay ayaguna wadeen shaqada uma cajazuu kadibna way caajizeen fa ucطuu waxaa la siiyey qiraatan qiraatan hal hal qiraadaa la siiyey uma uutiina alqur'aan kadibna annaga ayaa qur'aanka nala siiyey facamilnaa waan ku camalfalnay qur'aankii ilaa quruubi shamsi ilaa ay qoraxdu ka dhacdo fa ucطinaa waxaa nala siiyey qiraatayni lqiraatayn laba laba qiraadaa nala siiyey fa qaala ahlu lkitaabayn labadii kitaab ehelkoodu waxay yidhaahdeen ahlu towraa wa ahlulinjiil waxay yidhaahdeen ay rabbanaa rabbigeennayow acطayta haaulaa'i kuwan waxaad siisay qiraatayni qiraatayn kuway sheegayaan yaa waaye waa ummatu muxamed sala allahu alay wasalam laba laba qiraadaad siisay wa acطaytanaa annagana waxaadna siisay qiraatan qiraatan hal hal qiraad wanaxnu kunnaa akara camalan annagaana waxaan ahayn kuwa camal badan annagaa ka shaqo badnayn xagga wakhtiga markii la fiiriyo oo wakhtigooda naga gaabnaa qaala allahu caza wajal allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi hal dalamtukum min ajrikum min shay ajarkiinna iyo ujradii aad lahaydeen wax miya idinka dulmiyey qaaluu waxay yidhahdeen laa maya qaala wuxuu yidhi allah subxaana wa tacaala fahuwa arrinka qiiraadka dheeraadka ah ee ummatu muxamed la siiye ayagoo wax yar shaqaynayay fadlii waa fadligayga uutiihi waan siinayaa man ashaau ciddaan doono waa fadligaygan siiyo ciddaan doono marka maadaama xaqiina aan waxba idinka idinka nuqsaamin ciddaan doonaan u badinayaa oon u siyaadinaya xadiid cabdillaahi bni cumar radia allaahu canh rasuulka calayhi salaatu wasalaam tusaale u keenay tusaalahaasina wuxuu tusaale u yahay fadliga ummatu muxamed ay dheer tahay dadkii ka horreeyey wuxuu yidhi nabig alay slat slam innamaa baqaa'ukum fii ma salafa fiidan waa bimacnaa ilaa saasaa lagu fasiraya halkan nisbe meesha ka maqanna waa la soo qadaraya oo waxaa la leeyahay innamaa baqaa'ukum biاnnisbati ilaa maa salafa qablakum baaqinimadiinnu waxa waaye biاnnisba markii loo fiiriyo fii maa salafa ay ilaa maa salafa wixii tegey markii loo fiiriyo oo min alumami ummado ah baaqinimadiinna markii loo fiiriyay ummadihii hore idinka horreeyey tusaalaheedu waxa weeye kamaa bayna salaati alcasri ilaa quruubi shamsi baaqinimadiinnu waa laga bilaabo salaada casir ilaa ay qoraxdu ka dhacayso tusaalihii oo dhammaystiranna nebiga keenu wuxuu yidhi ahlu towraad towraadaa la siiyey waxay shaqeeyeen subaxdii ilaa duhur laga gaaro waa waqti dheer markaase waxay yidhaahdeen intaan kadib shaqadii ma sii wadi karno waa ka caajisno waa ka hareen waxaa la siiyey hal hal qiraadaa la siiyey waxaa qabtay ahlulinjiil ayaguna waxay shaqeeyeen maa bayna aduhri ila alcasri ayaguna waa ka hareen hal hal qiraadaa la siiyey bacda alcasri ayaa waxaa qabtay ummatu moxamed sala allahu alay wasalam waxayna shaqaynayeen ilaa quruubi shams markaasaa waxaa la siiyey laba laba qiraado idan ummatu moxamed hum aqalu camalan wa akharu ajran ayagaa shaqo yar oo camal yar ayagaana ajar badan ayaga ajar badan la siiyo labalaba qiraadaa la siiyey xagga zamanka iyo waktigana ayaga ugu wakti gaaban maxaa yeele waktigu wuxuu ugu gaaban yahay bacda alcasri ila almaqrib waa wakti gaaban oo koobanaa ku jira xadiidkan munaasabada uu baabka la leeyahay waa maxay ilan baabku wuxuu ahaa man adraka rakcatan min alcasri qabla alguruub waxaa ka hadlay alxaafid ibnu rajab calayhi raxmat ullah wuxuu yidhi waa maqsuud lbukhaariy ومqصud الbخاaرiي بhda الxadيiث في hda الbاab أنa وqت الcصr أنa وqت الcصr ومqصud الbخاaرiي بhda الxadيiث في hda الbاab أنa وqت الcصr يمتd إلى غروب الشhمس anna waqta alcasri salaada casar waqtigeedu yamtaddu waa mid soconaya oo jiitamaya ilaa quruubi shamsi ilaa qoraxdu ay ka dhacdo yacni waa mid soconaya ilaa qoraxdu ay ka dhacdo liannahu jacala camala almuslimiina mustamiran maxaa yeeley nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu ka dhigay camalka muslimiintu mid daa'imaya min waqti alcasri ilaa quruubi shamsi laga soo bilaabo waqtiga casarka ilaa quruubi shamsi ilaa ay qoraxdu ka dhacdo camalka muslimiintu wuxuu ka dhigay mid soconaya camalkaasi la qabanayo min bacd waqtiga casirka laga bilaabo ilaa quruubi shamsi camalka muslimiinta ay qabtaan waa maxay oo cibaadada xaggeeda ah waa salaatu alcasri idan maadaama camalkooda casr ilaa maqrib uu soconayo waxaa xadiidka laga fahmayaa in salaada casr la tukan karo ilaa quruubi shamsi ilaa qoraxda ay ka dhacdo ilaa qoraxda ay ka dhacdo haddii la tukan karo waxay deliil u tahay qofkii wakhtigaasi wakhti ka mida soo haleelay inuu salaaddii casr wakhtigeedii haleel hadduu hal ragca ku soo gaaray xataa faqad adraka salaa salaadduu soo gaarou soo haleelay wuxuu yidhi ibnu rajab raximah اllah waajmaca alculamaa'u calى ana man salaa bacda alcasri waajmaca alculamaau calى ana man salaa bacda alcasri ثuma garabat الshams annahu yutimu salaatahu walaa icaadata calayhi waxay culummadu ku ijmaaceen buu yidhi calaa anna man sallaa qofkii tukada bacda alcasri casirka wax ka mid a qofkii tukada uma garabat ishamsu kadibna qoraxdu ay dhacdo markuu wax ka mid a casirkii tukaday ayaa qoraxdu dhacday waxay ku ijmaaceen annahu yutimu salaatahu inuu salaaddiisa dhammaystirayo waa isku waafaqeen walaa icaadata calayhi wax soo celina inaan lagu lahaynna oo salaaddaas uusan ku soo celinayna waa isku waafaqeen intaas waa intay ku ijmaaceen inay salaadiisa uu dhammaystiraayo annahu yutimu salaata salaadiisuu taam yeelaya walaa icaadata calayhi wax soo celinana laguma laha waاkhtalafuu waxay isku khilaafeen laakiin fi اlwaaqici minha bacda guruubi الshamsi waxay isku khilaafeen fi اlwaaqici midka dhacaya oo minhaa salaadii ka mida qaybtii salaada ka mid ahee dhacday bacda guruubi الshamsi markay qoraxda dhacday kadib salaadii qayb ka mida ee dhacday bacda maqribkii ama salaadii waqtiga maqribkii markii la gaaray ama qoraxdu markay dhacday kadib qaybtii salaada ka mid ahee qaybtaasi gashay ayaa waxay isku khilaafeen hal huwa adaaءun aw qaضاa ma adaaba mase waa qaضاa halkaasay isku khilaafeen markay isku waafaqeen inuu salaaddii dhammaystiraayo oy isku waafaqeen inaan soo celin lagu lahayn ayaa waxay isku khilaafeen qaybtan waqtigeedii ka gudubtay tusaale ahaan casirkii ayuu wuxuu tukaday hal ragco markuu ragco tukaday ayaa salaaddii maqrib la gaaray oo qoraxdii a dhacday meeqa ragca ayaa waqtigii ka baxday saddex ragco soo maahan casirkii saddexdaas ragco qadaa miya mase waa adaa halkaasay isku khilaafeen culimmadu wuxuu yidhi fiihi wajhaani liasxaabina washaaficiya laba weji ayaa ku sugan oo ugu sugnaaday saaxiibadeen iyo shaaficiyada saaxiibadii iyou ka wadaa alxanaabila ibnu rajab waa xambali liasxaabina washaaficiya wejiga koowaad annahu qadaa alawal waxaa annahu qadaa waa inuu qadaa yahay uusan adaa ahayn waathaani annahu adaa wa huwa alasaxu asaana saxiixnimo badan buui maxaa saxiixnimo badan inay tahay adaa oo aysan ahayn qadaa maxaa tusinaya inay adaa tahay aysan qadaa ahayn riwaayadda hadeeta aan sheegayni faqad adraka asalaa qofkii hal ragca ka gaaro waqtiga faqad adraka salaa qofka salaada waa gaaray yacni fii waqtiha buu ku gaaray marka sida saxiixa waa inay adaa tahay xadiidkaana min hada albaab ayuu ka deliishanaya in waqtiga casirka uu yahay mid soconaya ilaa quruubi shams ilaa qoraxdu ay ka dhacdo waqtigaasi juzi ama qayb ka mida hadduu ragcaadka qaar tukado qaybaha kaleba ha dhaafaan oo waqtiga ha ka gudbeen salaadaasi adaa bay noqonaysaa oo qadaa noqon mayso xadadanaa abu qurayb qaala xadaanaa abu usaama can burayd can abi burda can abi muusa alashcari radia allahu canhu can اnabiyi sala اllahu alayh wasalama mahalu lmuslimiina wاlyahuudi wاnnasaara ka mahali rajulin sifada muslimiinta iyo tusaalahooda walyahuudi iyo yahuudda wanasaara iyo nasaaradu ka mahali rajulin nin oo kale way ista'jara qowman qoom soo ijaartay yacmaluuna lahu qowmkaasoo yacmaluuna lahu u shaqaynaya asiga camalan camal iyo shaqo ila leyli ilaa habeenkii wuxuu tusaale u keenay muslimiinta iyo yahuudda iyo nasaarada wuxuu ku tusaaleeyey nin qowm soo ijaartay ninkaa wax soo ijaaranaya ka maali rajulin waa nin oo kale ista'jara soo ijaartay qowman qowm shaqaaluu soo ijaartay yacmaluuna lahu shaqaalihii way u shaqaynayaan camalan shaqo ila leyli ilaa habeenkii laga gaaray ilaa habeenkii laga gaaraayo ayuu kula soo heshiiyey inay u shaqeeyaan waasuu kula heshiiyey facamiluu way shaqeeyeen ilaa nisfi nahaar ilaa maalinka kale barkii shaqaalihii uu kula heshiiyey ilaa habeenkii inay u shaqeeyaan ilaa maalinka barkiiay u shaqeeyeen faqaaluu waxay yidhaahdeen laa xaajata lanaa ilaa ajrik lacagtii ama yani lacagtii aad nugu aan kugu lahayn waxba yaraatee xaaja ee wax danoon ka leenaha ma jirto laa xaajata lanaa wax dana ka maliyn ilaa ajrika ajarkaaga lacagahaaga hayso macnaha annaga shaqadii ma sii wadi karno gelinkaas aan kuu shaqaynana waxba kaama rabno maadaama aan heshiiskii dhammaystirin faاsta'jara aakhariin wuxuu soo ijaartay qolo kale faqaala wuxuu yidhi akmiluu baqiyata yowmikum maalinkiinaan inta hartay dhammaystira walakum aladii sharadtu waxaana leedihiin midkii aniga aan shardiyey midkuu shardiyey macnaha wuxuu ka wadaa qiimihii aan ku ijaartay raggii hore oo aan kula heshiiyey ila leyl inay ku shaqeeyaan dhammaantiisaad leedihiin ayaga shaqadii o dhan miyay qabanayaan mase qolaa hore usoo qabatay qayb qolaa hore qayb usoo qabatay laakiin haddaad dhammaystirtaan ujrada dhammaanteed adinkaa qaadanaya walakum aladii sharadtu saasoo ka wada waxaad leedihiin midkii aan shardiyey oo aan marka hore qolada hore kula heshiiyey facamiluu way shaqeeyeen ayaguna xataa idaa kaana xiina salaati alcasri ilaa ay ahaata waqtigii salaada casar qaaluu waxay yidhahdeen laka maa camilnaa waxaad leedahay wixii aan shaqaynay wax ujraana kaama rabno ayaguna waa ka tageen casirkii markii la soo gaaray ayay yidhaahdeen iska qaado waxaa shaqadaada iska wado dad kala keenso waxnana kaama rabno waxaan shaqaynana adaa iskale faاstأjara qowma qolo kaleu soo ijaartay facamiluu way shaqeeyeen baqiyata yowmihim maalinkoodii intii ka hartay ayay shaqeeyeen maxaaba haray wax yara haray casr iyo maqrib inta udhexaysa hartay intii hartay shaqeeyeen xataa haabat ishamsu ilaa ay qoraxdii dhacday wastakmaluu waxayna dhammaystirtee inay qaateen ajra alfariiqayni labadii kooxoodoo hore ijaarkoodii qaateen ayagoo bacdalcasri shaqeeyey ayay waxay qaateen wixii lagu heshiiyey maalinko dhan in lagu shaqeeyo wixii dadka lagula heshiinayay wada qaateen qoladaani wax yaray shaqeeyeen soo maha camiluu qaliilan wa ujiruu kaiiran camal yaray shaqeeyeen shaqo yaray qabteen ajar fara badanna way heleen labadaa xadiid way shabahaan xadiid abi muusa alashcari iyo xadiid ibni cumar laakiin hal farqiyaa jira horta qoomkan dambe iyo qoomka hore isma laha haba ahaadaan yahuudiya nasaara iyo muslimiin waxa mar walba la tusaalaynayo waxay ku kala duwan yihiin xadiidka hore waxaa ku jirtay inay wax helayeen oo ujro ay helayeen yahuudda iyo nasaarada oo waxaan soo marnay ucطuu qiraaan qiraaan in qiraad qiraad la siinaayo laakiin fii xadiidi abi muusa wax miyaa la siiyey mase ayagoo gacmo maranay ka tageen ayagoo gacmo marano waxba aan la siinay tageen laba qowmay kale yihiin marka alxaafid ibnu rajab raximah اllah wuxuu yidhaahday waqad yuxmalu xadiid ibni cumar calى man maata qabla naskhi diinihi wa tabdiilihi wqad yuxmalu xadiiث bni cumar waqad yuxmalu xadiiثu bni cumar calىa man maata qabla naskhi diinihi wa tabdiilihi wa kaana camaluhu calىa diini xaq wa kaana camaluhu calىa diini xaqi وxadiiثu abi muسى وxadiiثu abi muسى وxadiiثu abi muسى hada عlى man أdrakahu التabdiil والnaسq faاstamara عlى camalihi عlى man أdrakahu التabdiil والnaسq faاstamara عlى camalihi wuxuu leeyahy ibnu rajab xadiid ibni cumar waxaa lagu ximbaarayaa calaa man maata qofkii dhinta qabla naskhi diinihi intaan diinkiisa la nasakhin ka hor wa tabdiilihi intaanan la bedelin ka hor iyo ula jeeda waa yahuuda nasaarada yahuudda iyo nasaarada kuwa aan diinkood yani camalkan samaynayey ama dhintay intaanan diinkoodii la nasakhin ama aan la bedelin ka hor wa kaana camaluhu camalkiisuna uu ahaa calaa diinin xaq diin xaqa dusheeda kuwii diin xaqa ku camal falayey oo naskhi iyo tabdiilka intuusan soo gaarin ka hor camalkaa qabanaya ayaa loola jeeda xadiid ibni cumar waa kuwaas kuwa ajarka helay oo qiiraad qiiraadka helay wa xadiidu abi muusa haada xadiidka abi muusa oo kan ah waxaa lagu ximbaarayaa buu yidhi calaa man adrakahu tabdiilu wanasku ciddii uu tabdiilkii naskhiga uu soo haleelay oo yahuudda iyo nasaarada ka mid ah faistamara calaa camali camalkiisana daa'imay camalkaasi calaa diinin xaq miyuu ku taagan yahay calaa diinin xaq kuma taagna diin la bedelay iyo wax la nasakhay ayuu u dhexeeya marka camalka uu samaynaya waa calaa baail camalkuna mar hadduu baail yahay la aqbali maayo lidaalika wax ujro ah iyo waxay heleenna ma jirto labada xadiid saasay u kala duwan yihiin xadiid abi muusa wuxuu ka hadlayaa qobo qolo diinkooda naskhi iyo tabdiil galay oo diin la nasakhay oo la bedelay ku dhaqmaysa wax ajara ma lahan kuwaasi xadiid ibni cumarna wuxuu ka hadlayaa qolo diinkoodii aan la nasakhin tabdiilna aan la gelin oo wax tabdiila uusan ku dhicin diin xaqana ku camal falaysa qoladaasi camalka ay qabteen camal saxiixa waaye laakiin camalkooda asoo saxiixa ayaa haddana yaayaa ka ajar badan waxaa ka ajar badan ummatu muxamed ajaray leeyihiin laakiin ummatu muxamedaa ka ajar badan marka sida alxaafid ibn rajab uu sheegay xadiidku laba qolo labada xadiid laba qolay ka kala hadlayaan laba qolo oo ka mid ah labada qoloba maxay ka mid yihiin alyahuud wanasaara bay ka mid yihiin qolo qabla taxriif oo tabdiil ahaa iyo qolo bacda ataxriif wanask watabdiil ah labada xadiid saas oo kala hadlayaan labada xadiid meesha uu bukhaari ka daliishanayo waa midka hore meeshuu ka daliishanayo kan dambena waa isla mid waxaan soo marnay soo maahan inuu yidhi ibn ama aan sheegnay inuu yidhi ibnu rajab maqsuudka bukhaari waxa waaye أنa wqت الcaصri ymtadu ilىa غuruubi الشhamsi xadiidkan abi muusana sidaasu u deliishaday kii ibnu cumarna sidaasu u deliishaday waa libayaani waqti اlcasr iyo waqtiga casarka inuu ka bilaamayo yani waqtiga awalkiisa ilaa qoraxdu ay ka dhacdo ilaa quruubi shamsi waqtiga casrka waa baaqi wallaahu aclam wsalى اllahu calى nabiyina mxamed wعalى aalihi وaصaxbihi aجmaciin